dagaalkan ayaa bilowday kadib markii maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay weerar jidgooyo ah ku qaadeen kolonyo ciidamada kenya ee amisom iyo kuwa soomaalida oo shalay ka soo baxay deegaanka ceel cadde ee gobolka gedo kuwaas oo marayay deegaanka likoley oo afartan kilomitir u jira deegaanka ceel cadde dagaalka oo ay ka qayb qaadanayeen diyaaradaha dagaalka ee kenya ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay inkastoo aanan si rasmi a loo ogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalka shalay ka dhacay gobolka gedo ayaa haddana waxaa jira qarax miino oo lala eegtay kolonyo ciidamada huwanta ah oo marayay deegaanka likoley waxaana halkaasi ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac dadka ku dhaawacmay qaraxa miino ee lala eegtay kolonyada ciidamada huwanta waxaa ka mid a guddoomiyihii deegaanka ceel cadde ee gobolka gedo cabdi cali cabdi qoorleex oo haatan lagu daweynayo cisbitaal ku yaala magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari kenya sidaasna waxaa v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha maamulka gobolka gedo axmed buule maxamed canjeex gudoomiyaha alcabdi wuu nabad qabaa shalay kolonyadii ay ku socdeen oo ay ku socdeen tuulada dhamarso ka soo gaaray qarax uu ahaa meeshana waa lagu dagaalamaya gaadiidka watay buu ahaa dhaawac baana laba lugood ka gaaray wuxuuna yaalaa hadda cisbitaalka wajeer ee dalka kenya dagaaladaas maalin walba dee shabaab dadka wuu u taaganya dagaalkoodana wuu taaganya wuuna socdaa waana la dagaalamaa shaloo kalena ma ahayn mar kastana shabaab dee dagaalkiisa wuu jiraa dhaawacyada kasoo gaarayna waxaa weeyaa dee guddoomiyihii degmada oo dhaawac lagu hay kasoo gaareen iyo dhowr qof bay wax ka gaareen ayaga xaggoodana hadee waxaa weeye kolley dee ma hayaan hadda xaqiiqadooda laakiin dhinacan kale hadda wax dhiboosa u weyn ma jiraan gaare wax yar gaareen iyo guddoomiyaha iyo dhowr qof oo dhaawacday maxaa ka jira in laba baabuurta nooca dagaalka ciidamada kenya ay leeyihiin lagu gubay dagaalka maya ma maqal arrintaas arrintaasna ma soo gaarin waana ogaan lahayn ma ana maqal arrintaas arrinta wax jira maaha guddoomiyihii degmada iyo gaariga u saarnaa oo qarax meel ay geliyeen oo bam ah oo la kulmay buu ahaa markii ciidamadii u degeenna hadee iyaguna l waa ka kala carareen meesha mar aan wax ka weydiiyey guddoomiyaha maamulka gobolka gedo sababta ay ciidamadu uga baxeen deegaanka ceel cadde ayaa waxa uu ku jawaabay taas waa xaalad militariya dee waxaa la weydiinayaa dadka barnaamijyada ciidanka taatirsan yaa iskale wayna ka hadlay kolle dee ciidanka ciidamada kenyaanka uu ka hadlay saxaafaduu ka sheegay wuxuu yidhi xaaladda ceel cadde waxaa looga baxay markii la weydiiyey waa kii ka sheegay iyo de xaalad militari wey militarigana xaaladihiisa waa fara badan yihiin inay soo noqonayaan inay dhan kala degayaan inay qaabkaa dhan sameynayaan xeelado badan baa la sameynaya mar haddii dagaal dhaco xeeladaha waa waa la bedelaa waana la hagaajiyaa marka taas waa sidaas qorshe ana annaga dalka yagibaan joognaa waana shabaabna waan la dagaalamayna cid allaale cidii gacan naga siinaysana dee waan ka wada dagaalamanay mana filaya hadda dagaalka shabaab inay kenya ka baxday waana waana dagaalkana sidii dee buu socdaa wuuna soconayaa inta nimankan jiraan ama ay taagan yihiin dee dhibaatada ay dalka ka wadaan waxaa weeye wuu taagnaanayaa kaas mid baaqanaya ma aha marka qorshaha annagan annaga waxaa weeye nabadgelyada deegaanka in lagu dadaalo degmooyinka la isu furo dhulka ay nabadgelyo u noqdo ciddii nabadgelye darro wadana la iska celiyo taas waa dee waa mabda nidaamka dawliga hor ku dhex ciidamadii kenya ee ka baxay ceel cadde ayaa gaaray deegaanka dhamaso oo lixdan kilomitir u jira deegaanka ceel cadde lamana oga in ciidamadu ay sii joogi doonaan iyo in kale khadan maxamuud xareed v o a kismaayo